horta aad ay umahadsan tahay wariye warqada la sheegaya oo baraha bulshada deedsan mise meel walba ay ku arkayaan dadka waa mid artificial ah dad gaara dana gaara kala ay soo qoreen ayna hagaajiyeen weye marka ma ahan warqad sax ah oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan wax ay dowladda koonfur galbeed ay kala socotona ma jiranta haddii la magacaabayo madaxweyne ku-xigeen ama warqad soo baxaysana si heer sare ah ayaa loo magacaabaya mooyaane warqad baraha bulshada lasoo dhiga malaxan oo hadda ilaan wariyaashii kawar dooni lahaa mise la doonaya inay kawar hayaan oo lagu yeeri lahaana idinku weeye marka warqad hadda saxa ma ahan taa sidaan intaan maxay ahayd anagu aan ognahay dowladda koonfur galbeedka ahan waayahay warqado wali ka qorana mise ka saxiixayna madaxweynaha koonfur galbeed saxiix iyaga kumaada daban lankale hoo hataa been abuur nagada lahayti lankale saxiixgaas mahelo kor afayeenne warqad cad maaha warqadaas oo hata social media wareegayd
aad ay umahadsan tahay mar labaad waxa weeyaan warqada waa mid siaan kuu sheegay la samayn karo oo hadda in inta warqada inta kore laga tirtiraba adigu la tirtaada madaxweyne ku-xigeen lagugu magacaabi karaa halkaas lagu qori karaa marka waxyaaba lasoo qorqoro weeyaan oo artificial ah dadka ay sameeyeen oo lagu inta badanba ay meelaha la wareegaan oo ay sameeyaan laakiin warqad xafiiska madaxweynaha kasoo baxday mise saxiixa madaxweynaha uu saaran yahay oo sida saxda usoo baxday ma ahan saxiixa madaxweynaha cid hadda ku daba saxiixi karta ma lahan taana ma jirto oo labadaba anaa kuu beeninayo waa mid been abuur ah koonfur galbeed warqadun ee maku hadalna tan iyo xilligii habati waana maalintii shalay markii lisaa iyo afartun haytee warqadaha bati sida ka-ed dhinaga kale waliba laka taageeray meelo fara badan marka ma is er karo warqadun waliba waa warqad jerto laakiin inta badan madaxda weli lanfadahayna in saxaafada iyo bulshada lala wadaago horta sia hore kugu cadeeyey waxaana kuu sheegaya mar labaad soo qore inaysan arrintaas jirin mida kale dowladda koonfur galbeed waxay ka hadleysaa wax iyada samaysay oo xafiiskeeda kasoo baxay hadda wax meelaha laskaga laskaga soo qoroortay meelaha isku yaryeela hadde dowladda koonfur galbeed intaa inay soo qiimeyso halkaas ay ka hadasho oo go-aan hadda u yaalla ma ahayn marka beri ahaanna hadda taas waxa weeyaan in bulshada ugu wacan aya weya oo arrintaa arrin wax ka jira n oo waxaa kamid jiraan oo dowladda koonfur galbeed warqada kasoo baxayn aysan jirin taasaan soo cadaynaynaa warkeenaana sax a keenana qaado haddii leeraa mayla kacaddeeyo kore in warqadun koonfur galbeed hankubana ilan saxiixiga instatii koonfur galbeed yakumaada ma-ee warqad sidaka muuqata warqad been abuur e daban dadka man aragahayan marka may cadeen e maamulka ku haya warqadan anigu anigoo kula hadlayo oo magacii dowladda koonfur galbeed ku hadlaya kuu cadeynayo oo cod ahaanba kugu cadeynayo haddii hadee cadeynta aad rabtidna waa taa hadda inaysan jirinna waan kugu celcelinaya waana ku celcelin doonaa wax warqad xafiiska dowladda koonfur galbeed kasoo baxay inaysan jirin madaxweynahana warqadaas xafiiskiisa iska soo bixin taabaan ku cadeynayaa taas waana qaadanaysaa warqadun may xilligan haka beegi in lahadhaaka warbaahinta ama social media lahadhika warbaahintan la wadaaga may xilligan haka beegi koonfur galbeed oo sadisana jarsati hade nimanka inta badan dowladda koonfur galbeed godadka badan oo ay ka jilecsan tahay mise ay ka dudulasho ay inta badan inay tusiyaan doonayaan dadka oo mucaaradka ku ahaa way ku guuldareysteen beentay shacabka u sheegayeen marka been kale oo u dhiganta beenihii ay sheegi jireen ba haddana dib usoo kiciyeen marka taa un weeyaan mooyaane wax kaloo hadda sidaa usii weyn oo sidaa usii buuran ma ahan marka waa tii waxay ku fashilmeen shacabka inay ka gadaan in dowladda koonfur galbeed iyo meelahaay burburiyaan oo magac walba ay soo qaateen magacyada badan bay la soo baxeen marka dambe u socon weyday markay u socon weyday guuldareysteen bay halkaas haddana kasoo kasoo mareen oo is yidhaahdeen halkan bay ka dhowdahay marka taana insha allah ma noqon doonto waxyaabaha fikrada quracan ay iyagu wataana uma hergeli doonta haddii ila yihahda shacabkana dowladiisa uu ku kalsoon yahay dowladdana shacabkooda ku kalsoon tahay marka wayna isgarabsanayaan waa laba qof oo ol iyo meeraxa marka cid maxay kala bixin karta ma jiraan waayahay afhayeenkii madaxtooyada eta wargadun wali sheegday intii aan ku bana xafiiska madawiinaga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaga kale dowladda koonfur galbeed saddex sano jarsatay welina male ku-xigeenka madaxweynaha maadaama dastuurkiisa ka qoranyi lama madaxweyne ku-xigeen ee awoodana markaas ku dib lanqiibsada qaabkii lanku talagelay weli dawladda wali ka aalasa in ga-aan halga-an lay ka jirto oo oo oo bulshada nanqiibsanayn afayeena may ku wanaagsanayne in hatu wargadun laiska qobsado in rumbe e talaha magaca madaxweyne ku-xigeenkiisa muxuu ahaa horta dawladda koonfur galbeed waa dawlad dib u heshiisiin ah waa dawlad doonaysa inay shacabkeeda dhan wada qanciso marka xildhibaanada iyo wasiirada iyo wax walbo la magacaaben waxay ku yimaadaan dib u heshiisiintii iyo qeyb abood qeybsii oo beelaha ah marka insha allah waxa weeyaan laftirkeeda madaxweyne ku-xigeenka waxay intaas u noqon weyda waxa weeyaan dib u heshiisiinta bakimi tahay oo in ilaa iyo dib u heshiisiintaas laga gungaaro oo xal waaro laga hela markaa kadib madaxweyne ku-xigeenka iyo sida loogu magacaabi lahaa wadada loo mari lahaa intaas horta in aan intaas aan dhamaysto adoo raadhiga afayeene koodhaha galoy dib u heshiisiinta ma waliba qeyb ku etaa in madaxweynaha lanlaqiibsado kor xiljiye oo madaxweyne ku-xigeen garb istaaga kor taasa dib u ardana koonfur galbeed markiisingatin halkaan u socday weli adiga iga soo qabtay marka micnaha aan leedahay waxay tahay mise aan rabo inaan kuu sheego dib u heshiisiinta waxaan ula jeedaa micnaha in weli dib u heshiisiin iyo istirxaan bixin ay socoto si loosoo magacaabo madaxweyne ku-xigeenka marka taa waa la gaari doonaa haddii la idhaahdo insha allah inta laga gaarayana shacabka hadee ha u dulqaataan oo dawladoodana ha ku kalsoonaan waxla shaqeeyaan maadaama dib u heshiisiinta dawladda lisina sadesana jarsati dib u heshiisiin lay weli isin sii sheegaytan dib u heshiisiinta ma hayna in madaxweyne ku-xigeenka koowaad i kan lamaad lama laha magacaawo hay-ado dawladda ee beelolan wada simin dib u heshiisiintaas man kasaayana bulshada mise wayn kasaayan in madaxweyne ku-xigeenada la reeb oo madaxweynaha shilays ha teeginaad maya in madax madaxweyne ku-xigeenada magacaabidooda wadatashi iyo dib u heshiisiin iyo qaab ugu haboon marka laga fikiro oo beelaha iyo inta dhan lasoo garto lawada fadhiisto unbaa lagu dhawaaqaya marka welina hooshii ba socoto marka hooshii oo socoto in warbaahinta ka hor dhacda ma aha marka waa in hooshii hooshii baa weli socoto oo dib u heshiisiintii iyo qaabkii madaxweyne ku-xigeenka uu noqon lahaa sidii loosoo magacaabi lahaa shaksiyaalkii loo xulan lahaa intaas o dhan baa socota marka waa la gaari doonaa insha allah markii la gaarana waa lagu dhawaaqi doonaa may ku horteegeen koonfur galbeed antii ha magacaawda lamada madaxweyne ku-xigeen weli waxaan taan weli imaada fahmeen sababtoo ah waxaan kuu sheegay in dib u heshiisiin ay socoto oo qaabkii lagu soo magacaabi lahaa beelaha latashigooda welina maxay ahayd beelihii lala tashanaya marka odayaasha lala tashto oo dhaqanka soo onkay dawladda koonfur galbeed marka intaasoo dhan markii lala tashto kadib baa lagu dhawaaqaya hawshan way socotaa meel fiican ay maraysaa bilan koonfur galbeed dib u heshiisiinka ka dareerta erti ee ilaa iyo hata meediyaha markiun ana mukuwar hayna anta ka dareerta dib u heshiisiintaas oo beelo kulumada maamulka iyo wasaaradda arrimo gudood laweeldhadahayano lakahelisa inta ka dareeran
dawladda koonfur galbeed waxay inta badan la kaashataa odayaasha dhaqanka ee dawladda koonfur galbeed sidoo kale waxay la kaashataa inta aqligalka mise aqooyanada koonfur galbeed ah aqligu saaxiibka ah intaa dhan bay la kaashataa marka intiiba insha allah walada weli waxaa jira wadatashiyo badan marka wadatashiyaas markay soo dhamayso oo ay soo ilaadaan ba insha allah wixii ku dhawaaqid ah iyo wixii qofkii noqon lahaa iyo reerkii noqon lahaa inta markaas lagu dhawaaqi doonaa dila anka dambeyntii wargadun maadaama isin sheegdan inti isin shuqul unku lahayn madaxweyne ku-xigeen lahaa magaca anta isletin wargadunku koyti warqada hadee dad mucaarad ku ah oo dawladda koonfur galbeed dhibaato horumarka maanta ay gaartay iyo amniga liddi ku ah unbaa hoosha qoray oo been abuurna samaysanayo oo shacabkii inta badan ku qanacsanaa dawladooda inay tashwiish ku furan doonayo laakiin taa ma dhacayso mana dhici doonto shacabka wuu feejigan yahay wayna nala soo xiriireen inta shacabka oo daneynaysa dawladda koonfur galbeed iyo deegaanada deegaanadooda dal ee dibadda wayna la soo xiriireen wayna ku qanceen inay anagu aan u sheegnay inay arrintaas tahay arrin been abuur ah wayna ku horacsiiyeen haddana maxay ahayd inta badan waad saad aragtay baraha bulshada markii warqadaas ku arkeen way ka hortagayeen waxay dhahan been weye marka intaasoo dhan way qanacsan yihiin wayna ku qanacsan wayna qanci doonaan haddii ilahay nafanausu waa hagaag dhugunsudayaalkaas waliba hay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuurudiinha yuusuf cabukar ga'maah oo ka hadlay warqad la sheegay anti laka magacaawi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xille maamulka koonfur galbeed uuse saden sano jarsaday madaxweyne ku-xigeen iyo kan labaad baan lahayna afhayeene eedaan mahadsanta adaa mudan